wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa sheegtay in wasaaraddu ay mudnaan gaara siinayso haweenka rabaa inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalka ah inay dhiiro gelinayaan wasiirka ayaa intaasi ku dartay in xiliyada doorashooyinku soo dhow yihiin ay wasaaraddu xoogga saarto wacyigelinta ololaynta iyo dhiirogelinta haweenka hanka siyaasadeed leh hawshaasna ay wadi doonaan ilaa laga gaarayo xaqiijinta qoondada haweenka ee soddon boqolkiiba
waxay noogu xil saaran yihiin inay gabdhaha soo soo wacyigeliyaan inay wax walba oo jira ay ayagu ay soo qabtaan shaqooyinka waxaan leenahay kuwo ka shaqeeya amniga iyo siyaasadda mar kasta oo wax la qabanayaa ama wax jiraan inay gabdhuhu taagan yihiin golaha deegaanka waxaan u diyaarinaa mar walba sidii ay golaha deegaanka looga qayb qaadan lahaa waxaan u diyaarinaa in gabadhu ay u diyaarsan tahay aanu diwaan gelinno gabadha han ku jiro oo rabto inay siyaasadda gasho bal maalan golaha baarlamaanka ee jubbaland markii jubbaland koow la dhisaayey keliya waxaa ku jiray laba gabdhood teeramkii koowaad ololo badan iyo iyo wacyigelin badan aan samaynay iyo inaan la hadalno dowladdii inaan samayno shirar inaan samayno wacyigelin inaan samayno maxay ahayde la kulan guddiyada doorashooyinka odayaasha dhaqanka dowladda guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha inaan la la kulanno oon u sheegno in aan rabno inay xaqa ay gabdhaha u leeyihiin inay tagaan miiska talada lagu goynaya ayaa waxaan ku helnay in ay sanadkii labaad ay soo galaan sagaal gabdhood oo golaha baarlamaanka jubbaland ay ka mid noqdaan waxaa kaloo jiray golaha baarlamaanka ee federaalka sidoo kale waxaa lagu qasbay in la yidhaahdo waa inay gabar walba oo tartantaa laga soo saaraa boqolkiiba soddon inay gabdhaha soo galaan maarkii koowaad ee jubbaland ee qabatay tartanka golaha baarlamaanka ee federaalka waxaa soo gashay afar iyo toban gabdhood yaa yaa soo galay baarlamaanka jubbaland markii la dhaho aqalka sare iyo aqalka hoose taas waxay ku timid in maaragtay ololahaasi ay waday intaasi wasaaradda kamana aanan maqanayn inay gabdhuhu ay ka qayb qaataan shaqada hoose ee wasaaradaha inay joogteeyaan wasaaradda haweenka ayaa maandeydkeeda qayb ka mida ay tahay inay dhiiro geliyaan haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool jubbaland ee doonaya inay door muuqda ku yeeshaan arrimaha siyaasadda dalka